maxaa qabanqaabiya jaaliyadda laakiin waxaa qabanqaabadiisa iyo hawshiisa wada north america shaatibi qur-aan competition ayaa wada oo hawshan ka shaqeeya soo qabanqaabiyo sida aad ku aragtay magaca adna waad nala socota waad nala daawanaysa barnaamijka markaa sidaad ku aragtay muasasadaas imaam shaatibi ayaa barnaamijkan qabanqaabeysa marka dadka ka qaybgalaya iyo dadka qabanqaabinaya dhammaantood ma soomaali ba runtii dadka qabanqaabinaya waa soomaali laakiin dadka ka qaybgelaya way kala gedisan yihiin soomaalida ha u bataan laakiin soomaali iyo dad aan soomaali ahaynba labadaba way leeyihiin guddiga qabanqaabadu way fara badan tahay runtii soomaali baa aasaas iyo sal u ah laakiin shaqada marka la gudagalo tusaale ahaan dadka jaajajka ama dadka maaragtay xukaamta ah oo kale waxaa laga yaabaa soomaali inay ku jirto laakiin dadka hawsha wada saldhigga u ah waa dad soomaaliyeed weeye marka waxaad ka warantaa sidaad sheegtay waan daawanayay saacaddii lasoo dhaafay dhalinyaro da-dooda aad u kala fog tahay baa ku tartamaya oo kuwo caruura ku jira kuwo qaangaaro yaro rooroon baa ku jira marka dhammaantoodna soddonkii jus ee qur-aankay ku tartamayaan miya maya walaal way kala gedisan yihiin runtii waxay ku tartamayaan juska koowaad qaar baa ku tartamaya juska shanaad juska tobnaad juska shan iyo tobnaad kuwa kalena waxay ku tartamayaan qur-aanka oo dhan marka barnaamijka qaybta hadda ad daawanaysay waxay ahayd qaybtii ardayda ku tartamaysa soddonka jus sidee lagu soo xushaa dadkan ka qaybgalaya runtii waxaa lagu soo xushaa dadka halkan deganna waxay yimaadaan xafiiska yimaadaan macalimiintooda ayaa runtii ardayda qora oo markuu macalinku ku qanco in ardaygan imtixaanka geli karo oo uu ka bixi karo ayuu markaa yimaadaa xafiiska magaciisa ayuu qoraa sidaasaan ku qornaa isteedada kale ama gobollada kale banaanka ana waxay nagula soo xidhiiraan online marka waxaa qori kara macalinkuna wuu qori karaa haddii waalid uu ilmaha isagu u dhow ku qanacsan yahay inuu ilmihiisu tarkan tartanka geli karana wuu qori karaa marka go-aanka ka qaybgalka yaale ma waalidkaa le mise macalinka qur-aanka bara inta badan de macalinka ayaa aasaas ahoo isagaa ilan qur-aankii bara garan karana ilmuhu inuu tartanka ka bixi karo iyo in kale laakiin inta badan dee talaa ka dhexaysa waalidka iyo macalinka labadaba tala ay wadaagaan bay inta badan ku keenaan laakiin qofka hawsha wada ee qoraya waa qofka macalinkaa wey marka dhalinyaradan ka qaybgalaysa qur-aanka waan daawaday si qurux badan bay qur-aanka u akrinayaan oo tajwiijkii bay ku akrinayaan marka dhammaantood ma arday qur-aanka ku baratay gudaha dalkan maraykanka mise waxaa ku jira kuwo meelo kale qur-aanka kusoo bartay oo laakiin degan dalka maraykanka runtii waxaan isleeyahay aniga qiimeynteeda waxay u badan yihiin inay maraykanka dhexdiisa ay ku barteen haddii ay jiraan dad banaanka ama maraykanka meel aan ahayn kusoo bartay inay yaryihiin baan isleeyahy lakiin ardayda kolley intaan hadda ka aragnay waxaan odhan karaa xooggooda waa arday halkan qur-aanka badan badankooda kuwa bilaabay kuna dhameeyey maraykanka dhexdiisana qur-aanka ku bartay marka maxaa lagu kala saarayaa go-aanka ugu dambeeya inkastuu yahay waxaa isugu soo bixi karaa intaan daawanayay dhalinyaro badan oo waxaan daawaday qur-aankii aad usoo xafiday oo si qurux badanna u akrinaysay iyo qaar yaro gafgafaya maxaa hadhow ku kala saaraysaan ugu dambeynta maxaa lagu kala saaraya runtii dadka xukaamta ama dadka jaajajka ah ee kala saaraya way yaqaanaan siday ay u kala saaraan oo iyagu aqoon fiican bay uleeyihiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa laba qof oo qur-aanka innaga aan u aragno labadiiba boqol kiiba boqolna yihiin ayaa jira iyagu qaabab ay dejisteen iyo qawaalin ay raacayaan bay ku kala saaraan marka iyaga shaqa ahaan mararka qaarkood waa laga yaaba inay ku adkaato laakiin guud ahaan way u fududahay maadaama khibradooduna ay badan tahay muddana ay kusoo jireen oo ay hawlaha ay ka shaqaynayeen qur-aano badan iyo tartano badan ay soo qaadeen way garan karaan runtii meelaha ay ku kala gedisan yihin walow laga yaabo qofku si guud marka u dhagaysto waxay laga yaaba mararka qaarkood ay loo ekaato inay maaragtay farqiba aanu u dhexaynin tusaaloo kale ma dhacdaa oo hore ma u dhacday tartamnadii hore loo soo qaban jiray ee qur-aan akhriska in dhowr dhalinyaro ama laba dhalinyaro la kala saari waayo oo ay isku heer noqdaan ay labadiiba kaalinta koobaad isla qaataan maya kolley intan anugu ka xasuustoonna ma aysan soo marin way kala saaraan runtii mararka qaarkood waxaa laga yaabaa qaabka aad inay mararka qaarkood isugu dhow yihiin laakiin mar kastaba wuxuun bay ku kala saarayaan lakiin way dhacdaa inta badan inay aada isugu soo dhadhawaadaan oo farqiga u dhexeeya aada iyo aada u yar yahay marka jaa-isada qofka ugu sarreeya uu helayaa maxay tahay runtii jawaa- jawaa-ista iyo abaalmarinta aan siino ardayda guulaysata ee tartanka soo baxda waxa weeye in cumro la geeyo ardayga waalidka in cumro la geeyo macalinka cumro la geeyo abaalmarin lacageedna weliba loogu daro ayaan ku abaalmarinaa oo cadadkeeda aan weli la go-aansan maya cadadkeeda waan go-aansanay waxay ku kala xidhan tahay hadda jusaska ay ku gelayaan iyo heerarka bay ku kala xidhan tahay marka waxaa jira waalidiin fara badan oo dalalkan reer galbeedka ku nool tusaale baan usoo qaato waqooyiga america maraykanka gudihiisa waalid fara badan oo ku nool oo u walwala habkii ay qur-aanka u bari lahaayeen caruurtooda oo ay xaafidulqur-aan ku noqon lahaayeen maadaama wadan reer galbeeda la joogo oo islaamkiina uu ku yaryahay marka waalidiinta qaba walaaca ah in dalkan gudihiisa aan qur-aanka lagu baran karin maxaa tale u jeedin lahayd runtii walaal waxaan qabaa anigu in lagu baran karo waxaana tusaale u ah ardaydii maraykanka qur-aanka ku bilaabay ayaa runtii caalamul islaami dib intay ugu noqdeen tartamadii caalamka soo qaaday sida dubai oo kale kaalintii koowaad ka soo galay waxaan ka wadaa dubai kuwait mathalan malaysia kaalimo fiic fiican ka soo galay maraykankana ka tegay marka taas waxay ku tusinaysaa mararka qaarkood waxaa is leedahay dhulkii aynu ka nimidba malaha halkan haba qur-aanka dadku qaabka aad moodaa ay u baranayaan iyo qaabkay u danaynayaan iyo qaabkay u xiiseynayaan iyo waktiga ay gelinayaan mararka qaarkood waxaa malaha halkan haba ay usii badan tahay marka way sahlan tahay ilmuhu inuu qur-aanka halkan ku barto ku xifdiyo si wanaagsanna runtii uu barto